dadka qaar baa markaad magacooday golaha wasiirada dareen celintay soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aad magacowday qaarkood goobahaadu magacowday aanay ahayn goobahay aqoonteeda lahaayeen wasaarado badanoo cadaaladdu kamid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya sidee qofku aqoontiisa iyo aad sula meel dhigtay iyo shaqaduu qabanayo waxayna tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saara waxaa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana waxa qaban kara qof kastoo fanka hogaaminta ama siyaasadana oo inta badan u baahan waay aragnimo aqoon oo dharashu taana cadaaladda oo kale cadaaladda waxaa inoo haya chief justice maxkamadda sare oo specialization leh iyo xeeraryaha guud oo specializationkiisa leh ama aqoonta gaar ahaane leh cadaaladdu waa meel maamul iyo hoggaamineed marka haddaad u jeedo maad siinin garyaqaan ah waxay la tahay wasaaradda cadaaladdu maamul bay qabataa adeeg bay u qabataa maxkamadda garsoorka laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahanya waxaa fuliya maxkamadda sare iyo xeeraarinta guud marka waxay la tahay waa ku haboon ciddii loo magacaabo weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnay ma laga yaaba in boqolka maalmood ay dhammaadaan adigoon weli soo dhammaystirin xukuumaddeeda waa dhammaystirantay golay wasiiradu waa dheyi waxa kale waa shaqaale waxaa hadhay waa shaqaale shaqaalahana qofkii shaqadiisa haya dee in la bedelo ma noqonayso hadday meela banaanato ama qof shaqada qaban waayo baa la bedelaya howsha lala dhayay marka ma arka xukuumadda waxaa leey xukuumaddii waana dhammaystirin yaa la doonaya ina magacaabo markaas meeshu waa shaqaale waa civil servant maarayaashu waa civil servant ambasadors waa la mid marka waxay u baahan tahay in la derso oo ciddii xilka haysa cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daaya male marka ra'ayaa kuma raacsanay xukuumaddii ma dhamaystirin xukuumaddii laba maalmood gudood baan ku dhamaystiray oona soo dina wasaaradii ole waana la ansixiyey baarlamankana ku dhamaaday hawshana noo socota anu nimaadna arrimihii dibadda safar baad u baxday dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala door biday jabuuti iyo etoobiya diblomaasiyanna markaad eegto luuqadda diblomaasiyad dalkaad ka horeysa macno gaaro luuqadda diblomaasiyadda ku sameeya maxaad ku kala doorbiday labada dalba wanaag iyo jaarman dhex waa loo sameeyey manana kala dooran waa siday waraaqu kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kulolin baan u raacnay labadaba jaar iyo walaaltinimo horeysa baa naga dhexeeya wax laga baarbaaro oo intaa had iyo jeer kana lagu horbe anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo inaan mada hormarinay waa siday kala hor yimaadeen waraaqo laba cisho isku xigtay isku yimaadeen siday yihiin baan baan ugu duulayna labada waa isqadarina labada jaar wanaagsan baa naga dhexeeya waana sii xoojinaa labada wax naga dhexeeya marka siyaasadda armadibaded la yidhaahdo jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha soomaaliya raadka kuule ama ka qayb gala somalilanna waxaa ugu weyney u socota waa aqoonsi arrintaa misla soo qaadan madaxweynaha jabuuti ha somalilan markay jabuuti afgaramada af soomaali ku hadasha oo soomaaliya ee laga qabo cudadda jabuuti waxbay nooma ogola haddaynu iska qaadano anuu garan maaya cid aan af soomaali ku hadalsa inu afgarano hadday cid garteena qaadisa kaanso af soomaaliga naqan inay garteena tusnoowe isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha jabuuti arrimaha soomaalida cid uguma xogaarsana cid walba ugu xogaarsanya hadduu inoo baraynayo waxaan doonin u diidayna bareer bay noo ohan kara wali war waa qaladisa ka jooga hadduu garan kana waa odhan kara inaga laynaga rabaa dhibano waa inaga nimanka le ay xamare leedahay muqdishmo madax banaani waad xukunaa iyo nama xukuntaa magtaagan inaga waxaynu u baahannahay inaynu walba garteena si wacan ugu sheegno waxaynu garteena u sheegno jabuuti odhan yar saaf soomaaliya iska energiisa lagala turjumi maayo ku odhan maayo waxaasi maxay ahayd intaba wuu ogyahay marka dee meel uu inaga horreeyo inuu dagaalamana garan mayno anoon kula waanu isaga u gargarana war waxay waxay waxaasan haystaa dee wax ka qaboona garo markuu kuu bareero ee gartara ku adiga gartara kuu bareero ka cabo waxaad tiraa maxaad gartaraanaysa weli isagoo ina maagaya mayna maqal intaa qaar inaga namida maaga bersana madaxweynaha dowladdiisa janaadka jabuuti waxay doonaan bay ka qoraan sidaa dee sax maaha ta kale markaad nin leedahay war garab baan leeyahay hadda garabayso in laba lowtayada ku raacna dee hadduu kugu diido kula anu halkaa mari kari maayo dee miyayna ku gacan saarayna mabaynaan gaadhay halkaa noo garqaad waxay nagoo diidin garteenna dee waxaan u baahannahay inaynu soo firsano war waxaayo waxaasan olan niman kala dhex gala oo noo qabo mar buu ayaa tageen xukuumadda muqdisho iyo dowladda somaliland markiina meel dhexus taag waa dhegaystay marka ra'yiga odhanaya jabuuti waa nala colayay nama ogola iyo mid baa ina ogolo anu ma arko waxay ku xidhan tahay sidaa dacwaddaada u xidhato iyo qof markaad la marayso taas anaga laga rabo inanu cid eedayna maa inanu cid caashaqana maaha maxaa ku kala timaadeen wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow afrika gee ka mid noqo waxaanu qaladana noo sheeg waxta waxaad ku raaci maaha way safarkaagii xigay etoobiya tagtay isku mid intaa in laguma kala wurtigin intaa gartayna in leeg ayma wurtig